warbahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay idiin soo gudbinaysaa
كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر
You don't build trust. Trust is earned. That trust has been earned, at least in my humble experience with the United States.
kalsoonidu lama dhisee waa la kasbadaa markaan wax ku fidhiyo khibradayda kalsoonida maraykanka waxaan ku kasbannay tobannaan sanno ee ma ahan kalsooni sannado ku timid The UAE was kalsoonida maraykanka nagu qabo waxaa ku tusaya markii ay dowladdani doonaysa fulinta howlgallo gaar ah oo ka dhaca dal ka mid ah dunida sida afghanistaan oo kale wayna la soo xidhiirtaa iyadoo raadinaysa taageerada ciidamada cirka ee imaaraadka carabta collaborator.
ما بخبل بيشنياد وشخصا ما laba toddobaad ayaan dhibaatooyin xooggan kula kulmiyey xabsiyada imaaraadka carabta waxaan ka codsaday markii dambe inay ii celiyaan guwantanama bay ama dowlado kale tacdiibkaan kula kulmiyey xabsiyada imaaraadka carabta kumaan arkin xabsiyada bagram iyo guwantanama bay لم نره في سجن باغرام أو معتقل غوانتنامو
محمد والزايد الله يعزاك زايد في عمرك يدمرك maxamed binu zaayid waxaan alle ku weydiinayaa inuu ku burburiyo sidaad u burburisay suudaan allah xaqa lagu caabudo oo addoomihiisa u naxariista waxaan ku weydiisanayaa inaad burburiso imaaraadka carabta ilaahuw ka argooso imaaraadka oo burburi dowladdan تجميلا يا رب العالمين
من الأيام التعيسة في يوم من الأيام maalmihii adkaa ee na soo maray waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah askari imaaraati ah ayaa damcay inuu kufsado qof ka mid a dhallinyaradii xabsiga ku xirnaa waxaan aragnana wuxuu ahaa muuqaal foolxumo badan oo aan marnaba ka go'i doonin maskaxdeenna والكل حقيقة بكى في ذلك اليوم وكان منظر يعني شنيع وفظيع لم ولن يذهب من أذهانهم
adugu waxaan la kulmay meesha markiiba indhaha layga xidhay la- haddana waa la soo carayo anigana lug baa silsilad laygaga xidhay isagana lug baa lag- lagaga xidhay
weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hogaaminaysay duulaanka soomaaliya wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cerdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen
UAE takes our responsibility to stand with our allies very serious.
iskaashiga aan la leenahay maraykanka wuxuu ka markhaati kacayaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka argagixisada imaaraadka carabta waxay dhabarka uridinaysaa mas-uuliyadda ah in ay si dhab ah garab ugu noqoto xulufadeeda And we are proud to be the only Arab country to have participated in six military coalitions.
waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay imaaraadka abla-ida reer galbeedka ah kana kooban laba xalqo oo soo gudbinaysa ficilada gurcan ay dowladdan ka wado dunida islaamka iyadoo garab u ah reer galbeedka iyo yuhuudda waxaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa waraysyada rogaal celiskiisana waxaad maqli doontaan sagaalka iyo soddon daqiiqo amaba saddex saac iyo bar xilliga barqanimo insha allah كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء جمر لست أدري أين ذاك العز هل وافى